ku seegin barnaamijyada iyo wararka ka baxa idaacadda simba ee muqdisho
warniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaay aniga shalyaa imid shal maa timid alxamdulilah marka xali raadiyaa daar haye waxaana maqlaa siimba waa wareejiyaa siimba siimbadaa maxabaniyo idaacad bu waaye siinba aliira magaceeda siimba libaax waaye saca codkeeda laga kastaa weyninka
raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan kusoo dhowaada qodobada warkeena subaxnimo kuwada ugu doorka roon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee muqdisho xildhibaanada maamulka galmudug ayaa ku tilmaamay shirka maamul goboleedyada uga furmaya magaalada kismaayo mid lagu hagardaacinayo dowladda dhexe ee maamul iyo maamulka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa cod dheer ku sheegay in shirka ka furmaya kismaayo aanu caqabad ku ahayn dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu baaqay in dhammaan maamul goboleedyada ay ka soo qayb galaan shirka kismaayo maamulka ahlusunna waljamiica ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo maamul goboleedyada galmudug kooxaha burcadbadeedka soomaalida ayaa laga badbaadiyey markab laga leeyahay dalka indiya akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid noqonaya dowladda maraykanka ayaa ku guda jirta in ay cunaqabataynta ka qaato xukuumadda suudaan iyo weliba sidoo kale dowladda sacuudiga ayaa galdaalaha difaaca ka soo iibsanaysa dowladda maraykanka
soo gudbinta warka subaxnimo ee idaacadda simba waxaa kuu sahshay xarunta dawaynta cudurrada indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee horseed la xiriir oo hadda gaar horseed i an air santa oo kaa daawaynaysa cudurrada e n t-ga
sabtiha taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha tobnaad ee oktoobar sanadka labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dib ugu soo laabtay caasimada magaalada muqdisho madaxweynaha yuufdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa dib ugu soo laabtay caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho kadib markii ay ka qayb galeen shir ay la yeesheen suudaan waa xukuumadda suudaan gaar ahaan caasimada qarduum ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo ay ka mid tahay cilaaqaadka labada dowladood heshiisyo dhowr ayay galeen oo ay ka mid tahay waxbarashada caafimaadka amniga iyo weliba sidoo kale in safaaradda soomaaliya ay suudaan ku leedahay ay tababar siiso xukuumadda suudaan waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa inay iska dhex saareen laba guddi oo soomaaliya iyo suudaan ka kooban kuwaasi oo la sheegay in ay eegayaan hanaanka iyo weliba habka la sheegay in la ilaalinayo sidii ay u dhaqan galay heshiiska labada dowladood waa soomaaliya iyo weliba suudaan waxaa la filayaa in madaxweynaha uu ka warbixiyo shirkaasi khartuum uu la soo yeeshay xukuumadda dalka suudaan iyo sidoo kale inuu warbixin dheeriya ka siiyo shacabka iyo weliba warbaahinta xildhibaanada maamul goboleedka galmudug state ayaa ku tilmaamay shirka maamul goboleedyada shanta maamul uga furmaya magaalada kismaayo mid lagu hagardaacinayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedka galmudug faahfaahinta warkani waxaa eegaya waryahayaga maxamed xasan cabdulaahi biikolo xildhibaan duraan cali farey oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay shirka ka furmaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaas oo laga hadlayo khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira shirka ka furmaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayuu ku tilmaamay xildhibaanku mid lagu markaasi carqaladanayo dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan maamulka galmudug sida uu hadalka u dhigay laakiin reer koonfur galbeedow weli latiina aysan federaalisma latiin konton sano ku hor iyo odayaalkii siyaasiyiinta ahayn xilligaas rogan weli adduunkanka baaqaynaa soomaaliya inay federaal nagato
dhegeystayaal waxaan idinka raalgelinaynaa cod kale oo aan markaas idiin saarnay dhanka farsamada cilad ka jirta weeyaan marka hadalkan ayaa imaanaya iyadoo dhowaan shirkan uu madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu ka furay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana shirkan la rajeynayaa in maalinta berita oo si toosa kaga furmo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana ka qaybgelaya madax kala duwan oo ka mid ah madaxda maamul goboleeda dalka ka jira sida madaxweynaha maamulka puntland axmed maxamed caandhehe cabduuli maxamed cali gaas iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed oo isagoo shalay gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo madaxweynaha xilkiisa lagu mursan yahay axmed ducaali geele xaaf waxaana shirka ka biyadiiday madaxweynaha hirshabeelle
aada buu umahadsan yahay waryahayaga biikola madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa cod dheer ku sheegay in shirka ka furmaya kismaayo aanu aanu caqabad ku ahayn siduu hadalka u dhigay dowladda dhexe iyo weliba maamulka waa maamul goboleedyada qaarkood hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ku soo aadaya in maalinta birita ah la doonayo ama lagu wado in shir uga furmo maamul goboleedyada shanta ah ee ka dhisan geyiga soomaaliya magaalada kismaayo ee maam- ee xarunta kumeel gaarka u ah maamul goboleedka jubbaland inkastoo maamulka hirshabelle shirkaasi uu qaadacay oo uuna sheegay inuusan ka qaybgalaynin waxaana wararka aynu helin ay sheegayaan in shirkaasi ay ka qaybgalayaan xubnaha kale ee maamul goboleedyada waxaana looga hadlayaa arrimo fara badan waxaana axmed maxamed islaam axmed madoobe uu sheegay in shirkaasi uusan wax caqabada ku ahayn dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee ka howl kabsanaayeen ama ay ka howl badan yihiin ciidamada puntland nooc kastaba noqo ha noqdee ee waxay ku howlan yihiin ee kahortaga iyo la dagaalanka cadowga Een, in badanoo meeshan aan joogin oo hadda hawl ku jira saacaddan aan joogno ee, yacni ee, ku howlan ilaalinta iyo difaaca puntland weli dhammaantood marka ciidamada ugu hawsha badnaa dalka shaqadooda iyo iyo difaacoodu ee, meesha ma joogaan hadda laakiin in loo fahmo inay tahay hawshaan hawl gaara oo ahayd hawshaas qorshahaas gaarka ah ee ay dadkan ay ku guuleystay inay fashiyaan oo ay qabtaan in lagu dhiirigeliyo si eh, hawshani ay eh, si ay aw- aw- si ay si laba jibaaraan een, eh, shaqadooda iyo hawlkarnimadooda eh, lagana ilaaliyo een, dhibaatooyinka uu cadowga u soo maleegayo puntland in si jiddi oo wanaagsan looga hortago
waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha puntland axmed waa madaxweynaha puntland oo ka hadlayay isagoo lagu wado in maalinta birita ah uu ka qayb galo shirkaasi waa hagaag dhegeystayaal maamulka ahlusunna waal-jameeca ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo maamul goboleedyada waa maamul goboleedka galmudug hadalkan ayaa kusoo beegmaya xili shir uu uga socdo magaalada cadaado waa magaalada dhowsamareeb ee xarunta u ah maamulka ahlusunna wal-jameeca kuwaasoo ay ka wada hadlayaan guddiyo uu soo dirsaday madaxweynaha galmudug xaaf iyo weliba xubno ka socda maamulka ahlusunna wal-jameeca waxaana la doonayaa in lagu wada hadalsiiyo arrintaasi guddoomiyaha deegaanka qoqob ee hoos tagtaa degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa oo ahlu sunna wal-jameeca ka tirsan ayaa warbaahinta simba uga warbixiyey arrintaasi guddoomiyaha degma- deegaanka qoqob ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay tahay mid ay soo dhoweynayaan haddii arrintaasi kaga wada hadlayaan iyaga iyo weliba maamul goboleedka galmudug sida uu hadalka u dhigay si kastaba arrintu ha ahaatee waxaa lagu soo waramayaa in guddoomiyahaasi uu sheegay in shirkaasi uu yahay mid sax ah oo ka jira gudaha deegaanka ama degmada lagu magacaabo dhuusamareeb si kastaba amuurta ha ahaatee shirkani ayaa waxaa la doonayaa in lagu wada hadalsiiya labada dhinac madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu baaqay in dhammaan maamul goboleedyada ay ka soo qayb galaan shirka kismaayo warkan waxaa faahfaahinaya waryahayaga koronto
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo ku sugan magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa ugu baaqay dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleeda dalka inay kasoo qayb galaan shirka maalinta axadda ee beri-a ka furmaya magaaladaasi madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ayaa sheegay in shirkaas uu muhiimad gaar u leeyahay dalka islamarkaana madaxda maamul goboleeda dalka ka jira ay ka tashan doonaan aayaha dalka iyo wixii dhib ku ah
laakiin reer koonfur galbeedow weli latiina isin federaalisma latiin konton sano ku hor iyo odayaalkii siyaasiyiinta ahayn xilligaas rogan weli adduunkanka baaqaynaa soomaaliya inay federaal nagato wakhtigii sugaa ay suurta gala waaytay soomaaliya reedahan nagati federaal laantis dadkaas gorashadii tiyo oo gorashadii iyo gorodan geewsiga haddina la goroda fadi
waa idinka raaligelinayna dhegeystayaal codkaasi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalka ay madaxweynayaasha maamul goboleeda dalka ay ka tashan doonaan sidii laga yeeli lahaa dagaalka xarakada al-shabaab ee kula jirta dowladda federaalk soomaaliya shirka maalinta beriyaha ka dhacaya magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ayna ka qaybgeli doonaan madaxda maamul goboleeda dalka ka jira ayaa waxaa lagu hadli doonaa khilaafka ka dhashtay waa khilaafka ka dhashay ee dowladda soomaaliya u dhexeeya iyo maamul goboleeda dalka ka jira ee ku aadan khilaafka wadamada khaliijka carabta taa oo ku qalqabsameen dowladda dhexe ee fed- dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo xubnaha waa maamul goboleeda xubnaha ka ah
waa mahadsan yahay koronta ayuu kaasi ahaa halka warkaasi uu subaxnimadan idinkaga imaanayo waa warbaahinta simba ee magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamka dowladda suudan ayaa lagu wadaa in cunaqabatayntii saarnayd laga qaado madaxweynaha dalka maraykanka cumar xasan albash waa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa wada qorsho ah in madaxweynaha dalka suudan cumar xasan al bashiir uu doonayo inuu ka qaado cunaqabatayntii saarnayd muddodha- muddo dhowr sano ah waxaana lagu wadaa wadahadal dheer oo suudan iyo weliba maraykanka dhex maray in la doonayo in cunaqabatayntaasi laga qaado war goordhow ka soo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in hindisaha la doonayo in lagu qaado cunaqabataynta saaran ee saaran suudan ay tahay mid iminkaba miiska saaran taasi oo la doonayo in la- laga soo saaro ama laga gudbiyo baarlamaanka iyo aqalka sare ee looga arrimiyo dalkaasi maraykanka taasi kadibna ay noqonayso mid dhaqangal ah ugu dambeyntiina dowladda sacuudi arabiya ayaa waxa ay soo iibsanaysaa gantaalaha difaaca waxayna doonaysaa inay ka soo iibsato dowladda maraykanka wafdi ballaaran oo ka socda dowladda sacuudi arabiya ayaa waxa ay gaareen dalka maraykanka iyaga oo doonaya in ay wada hadal la yeeshaan madaxda ugu sarreysa dalka maraykanka taasi oo ay doonayaan in hindise ay ku iibsanayaan gantaalada difaaca ee gantaalada kale laysaga difaaco sacuudiga ayaa wada hanaan oo ka- ku dhisayo milatarigiisa taasi oo doonayo in dagaalada uu kula jiro oo ka socda bariga dhex iyo qeybo ka mid a khaliijka inuu kaga guulaysto iyo weliba cabsi uu ka qabo in dagaalo kuwan ka qaraar uu lugaha la galo war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socoteen warbaahinta siinba ee magaalada muqdisho subaxnimadan akhyaarta waa naga intaas
أهلا وسهلا سهلا قرني وقرمات من دبدا بفوق أوكي aniga shalyaa imid سلماتن ها الحمد لله marka xali iyo raadiyaa daar هيا waxaana maqlaa simba waa wareejiyaa simba simbadaa maxabaniyo إذا عدبوا سيمبا ليرة مقعد simba lawaax waaye ساعة عدك هذا ولا كسا وينك
raadiyo simba waa idaacad islaamkii oo ummadaas u dhexayso ujeedada guud iyo abaarta ay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka hawsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysiiyo iibka